asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sagal iyo faadumo oo idinleh kusoo dhowaada mar labaad ladnaan bodcast taxanihii hore noogu socday waxaanu iminka bilaabaynaa taxane cusub oo ku saabsan aanu isleenahay inaan kusoo qaadano waxbarashada macalimiinta iyo ardayda iyo guriga cilaaqada ka wada dhexaysa waxaanu ku bilaabaynaa xalqadan maanta inaanu dad maaragtay qof khibrad u leh oo ku dhex jirta dhinaca waxbarashada inaanu wax ka weydiino macalinka iyo ardayga iyo waalidka xiriirka ka dhexeeya ee la doonayaa muxuu yahay marka koley iyadaa noo sheegi doonta ubax kusoo dhawow xalqadeenan bodcast oo aan maanta ku faraxsannahay maasha allah in aanu khibradaada qof kaaga wanaagsan male oon maanta wareysan lahayn markay noqoto xiriirka macalinka iyo waalidka iyo ilmaha ka dhexeeya oo aan ka wareysan lahayn ubaxyay tahay waayo ubax
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanidin faadumo iyo sagal ubax ubax aadan bay dadka inta badan ii yaqaanaan inti aad igu sii dhowno magacayga oo dheer way ii yaqaanaan ubax xuseen mataan baa la yidhaahdaa waxaan ahay hooyo oo afar ilmo leh oo ilmaheeduna skool u dhigtaan oo wax badan ayada naftirkeeda dhinaca waalidka soo taagnay waxaan ahay oo kale macalimad waxaanan waxbarashadeeda macalinimada ku qaatay dalka sweden khaas ahaan magaalada stockholm waxaan ahay waxa u yaqaanaan kindergarden teacher foshkulararina waan ahay macalimad oo englishna waan ahay ilaa classka sagaalaad primary schoolka oo dhan haddana waxaan ka ahay macalimad jaamacadaha oo qeybta macalinimadan ka shaqeeya waxa oo kale aan ahay rector principal maamule waxay soomaalida u yaqaanaan oo iskoolaadka maamula waanan dhameeyey saddex sana ayaa loo qaata courskaas xagga jaamacadda marka ma ogi intaas ka badan inaan wax ku dari karo
maasha allah waa intii ugu wanaagsanad astaamihii waxaad isku haysataa waalidnimada inaad adiguna waalid tahay macalinna aad tahay aanad adigina macalinka aad wax baraysid maasha allah faadumo maasha allah ubax aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa waan ogahay inaadan ahayn dadka jecel inay meelahan soo istaagaan oo hadal ay ka dhigtaan laakiin haddaan dhegaystayaasheena u sheegno ubax waxaan aan gaadgaadaynay waa sanad ku dhowaad oo tartiib tartiib ayaa maxaa la yidhaahdaa loo soo jiijiiday marka aad iyo aad ugu faraxsana kheyr allah kaasi yacni intaasoo khibrad aa sheegto waa inta maanta aan kaa wareysan doono marka waxaan ku bilaabaynaa midda ah yacni maxaa lagu gartaa macalinka wanaagsan
macalinka wanaagsan horta waxaa lagu garta inuu qof shaksiyadiisu ee tahay inuu fahamsan yahay meesha wuxuu u yimid qofka oo macalinka markiisa horeba uma malaynaya shaqada inuu usoo raadsanaya inuu ka lacagaysto mise uu taajir ka noqdo meesha lacag ma taasho laakiin waa ina niyaddu ay tahay meeshan waxaan u jooga inaa jiilka soo socda ilmaha hadda jooga inaan noloshooda dambe wax ka bedelo oo aan dhinaca fiican aan u soo jeediyo marka macalinka midda ugu muhiimsan oo laga raba waa inuu fahamkaas oo uu leeyahay sababteen meesha u jooga maxaanan yaanan u jooga yacni ilmaha meesha loo jooga naftaada ka soo kowyo jaceylkaad u qabtid inaad wax ka shaqaysid marka taasaa midda ugu horeysa macalin walba laga raba macalimiintu marka dadku waxay aaminsan yihiin ama dad badan waxay aaminsan yihiin macalinka wanaagsan waa midka xisadiisa waxa uu ku takhasusay hadduu macalin xisaab u yahay oo xisaabta dadka si wanaagsan u bari karo qof walba oo xisaabta si fiican ugu wanaagsan oo qof kalena sii bari kara laakiin macalin ma noqon karo macalinku waa inuu astaamo gaar ah baa jira macalinka oo laga rabo macalinku waa inuu naxariis uu leeyahay macalinku waa inuu ilmaha uu fahmayo macalinku waa inuu ilmaha cunuga keligiis marka ilmaha markuu macalinka u fiirinayo labo siba buu macalinka ilmaha u fiirinaya waa macalinka cunuga waxa punctual perspective kale oo cunuga un arka iyo macalinka oo relational perspective-ka leh marka anigoo af soomaaliya intaas kuma tilmaami karo laakiin waxaan ku soo koobi kara macalinka wanaagsan inuu wax hadhan isku wada wato oo relational uu u arko cunugan uusan u arkin ilmahan keliya weeyaan uu u fahmo ilmahan waxbaa ka dambeeya waxna way ka horeeyaan dad baa ku ku agagaarkiisa jira guri buu ka soo baxay shakhsiyadiisii baa jirta wuxuu ku fiican yahay baa jira waxuusan uu caawimaad ooga baahan yahayna way jiraan wuxuu oga duwan yahay macalinka oo punctualka individualistic ah oo macalinka fiirina cunugan keliya oo wixii wanaagsanna cunuga saare cunug wixii xunna cunuga un saare aan fiirinaynin maxaa kale oo the context social contextka ilmaha uu uu ku jiro muxuu kordhinayaa mise muxuu ka kharibaya ilmaha iyo siduu asaga uga caawimi lahaa marka runtii af soomaaliya horta kuma sheegi karo maxaa la dhahaa disqualities laakiin waxaan dhihi karaa macallinka waa inuu empathetic u yahay waa inuu understanding u yahay waa inuu conscientious u yahay waa inuu macallinka relational perspective uu la imaado waa inuu macallinka uu fiiriyo theoretically markii loo fiiriyo xagga baaritaanka eh ilmaha your approach to childhood waa inuu duwan yahay ma noqon karo qof kasta jidka laga soo qaado macallin ma noqon karo waa inaad theoretically u fahamtaa cunugan maxaa noloshiisa ku jira muxuu u baahan yahay maxaan anigu ka bedeli karaa haddaanaan anigu ka bedeli karin yaa i caawimi kara marka i think basically macalinka intaas weeyaan the good qualities of macalinka inuu yahay yacni waa macalin maxaa la yidhaahdaa ardayga fahmi kara xaaladiisa waa macalin yani xoog ogaalkiisa uu ka badan yahay marka su-aal aan aan follow up kugu samayn lahaa hadaayana aan aniyaad isku soo hadal qaadnay haddii macalinka afartan ciyaal galaaska ay kugula jiraan ma suurtagelaysaa in ilmo walba aad fahantid xaaladiisa ka gedisan yani xaaladiisa banaanka ee ka baxsan maxaa layidhahda iskoolka oo kale siduu macalinkaasoo kale samayn karaa yani haddaan aan fiirino macalinka wadamada wadankeena jooga yani iyo macalimiinta intaba waxaa galaasyada ama labaatan arday way ka badan yihiin mararka qaarkiisna waa afartan siduu samayn karaa
horta waxaan u malaynaya macalinka oo wadamadeena jooga inuu ooga fursad badan yahay inuu ilmaha mid mid u kala barto sababtoo ah inta badan dadkeenu way iswada yaqaanaan iskuma nihin dad aan is aqoonin xitaa hoos hoosta dadka loo yaqaana reerku ka dhashay iyo meeshuu ka yimid iyo warkiisii oo dhan waaba la haayaaba waxaan ka hadlay hadda meeshii soomaalidu ku wada noolyiin kama hadlayo wadamada kale oo dadka kale aan ku dhex jirno oo dadkeena kale afrikaanka kale lagu dhex jiro macalinka waa inuu asaga u go-aan uu ka gaara inuu diyaar uu u yahay inuu shaqadaas u qabto ilmaha wadamadeena jooga east africa oo dhan soomaaliya kenya tanzania uganda meesha rabtid ha ahaato ilmaha xagga xoogaa xagga edebta iyo discipliinka qeybta skoolka waxaawaye waa top way fiican yihiin marka macalinka markii ilmihii xoogaa ee classkii uu degan yahay go-aan waad gaari kartaa wiig walba dhowr inaa xoogaa yar lasii fariisatid oo aad la sheekeysatid intii xiisada la qaadanayo marka macalin walbaba saa adigu jeceshahay unbuu classkaaga noqda haddaad jeceshahay inaa ilmaha aad wax ka badan aad ka ogaatid oo gudagudaha u ogaatid oo wixii u baahanina aad fahamtid waa inaa adiga macalinka adee mas-uuliyaddaas ku saaran tahay ilmuhu ma saarna ilmuhu meesha khasab bay ku imaanayaan cid toos ayada rabta inay imaata male waalidka soo diraya marka howshaas howsha xagga macalinka weeyaan marka waxaa laga rabaa macalinka inuu asaga uu u yahay open ilmaha macalin weji furan macalin faraxsan macalin markuu khalad uu dhaco khaladkiisaxa laakiin kala saara ilmaha khaladkiisa iyo shakhsiyadiisa the child and the behavior macalinka markuu kala saaro oo macalinka uusan ilmaha nacayb uusan tusin oo yani magac xun loogu yeero doqomiin baa tihiin oo nacas baa tahay oo waxba ma garanaysa damiin far waaweyn baa loogu dhigaa waxyaabahaas oo kale ilmaha in laga ilaaliyo markuu ilmuhu khalad uu sameeyo xataa in oo macalinka hadduu rabo ilmaha xishmad gooni iyo wanaag inay ka dhaxayso meel walba macalinka uu joogo wadanka walbaba uu joogo waxaa laga raba macalinka si gooni ah inuu ilmahaas uu u saxo oo la hadlo oo khaladkiisana uu tuso oo markuu meesha ka tagana uu macalinka si toos cunuga uu u tuso waan ka wada hadalnay waa ay dhammaatay berito waa maalin cusub toos baan haddana u bilaabaynaa isan yani cilaaqdu inay soconin maalin kasta cunugu imaado dembiga laga saaro taas waxaa way punctual perspectiveka macallimiinta qaarkood ay leeyihin waddan walbaba oo la joogo wadamo baan joogna oo macalinka labaatan ilmo kari xata hayn karin waa marka la weydiiyo maxaa klaaskaada u qasanaya muxuu ku dhahay ubax baa idab daran oo sagal baa wax kastay oo faaduma wax kasta macalinka waxaa laga rabaa wax walba oo khalad oo klaaska ka dhaca intaadan ardayda fiirinin waa inaa adigu horta isxisaabisa maxaan anigu sameeyey oo yeelay in klaaskaygu saan u dhaqmayo ma sidaan u fariisiyeyba ma sidaan wax u barayaba ma hadalkayga dhibsanayaan ma codkaygaa dheer mise codkaygaa gaaban macalinka swedishka waxay idhahdaan qofku waa inuu pundus uu leeyahay hadda pundus ma aqaan af soomaali lagu sheego waa inuu qof quwad iyo awood ilmuhu markuu ku arko inuu kuu fahmo booskan anaa liaderka ah anaa meesha hogaamiya marka taasaa looga baahanyahay macalinka marka meel kasta macalinka uu joogo waddan kastaba uu joogo hadduusan hogaamiye liader oo oo toos ah aan loo arkin dee waxba ma hagaagayaan
maasha allah maasha allah waxa weeye aad iyo aad ayaad u sharaxday macalinka la doonayo astaamaha lagu garanayo waana astaamo badan oo macalimiin badan ka maqan inuu macalinkii ardayga aanu u arkin inuu dee meesha duutigiisa ama waajibkiisu inuu wax dhiga keliya aanu ahayn ay tahay qof dhan in uu booskii waalidka iyo wax walba uu u galo meesha intaasuu la jooga maasha allah su-aasha kale raba inaan ku weydiiyey cilaaqada ugu wanaagsan ee la doonaya inay ka dhaxayso macalinka iyo ardayga waa cilaaqadee horta macalinku waa in uu yahay qofka oo meesha hogaaminaya waa midda ugu horeysa qofka wax hogaaminaya ma aha qofka keliya awoodda leh awoodda macalinka waxaa keenaya dhaqanka ardayda uu la leeyahay marka the ideal relationship midka ugu wanaagsan waxaa waaye inuu macalinka saddex shay buu ilmaha u sameeya waa midda dhaqanka macalinka ilmaha oo laba qof interpersonal relationshipka laba qof oo bin aadan ah oo labaduba xuquuq leeyihiin ay yihiin midda kale waa inuu macalinka uu ilmihii uu xanaaneynayo oo care uu siinayo midda saddexaadna waa midka oo teachinka and educating waxaan ku kala saarayna aniyo faadumo macalinka marna mas-uuliyad waxaa saaran inuu ilmihii uu wax barayo oo xisadihii uu barayo oo aqoontiina uu leeyahay marka kale na inuu educational waxaa weye nolosha adduunka dhan wax walba oo bin aadanka uu la kulmayo inuu macalinka uu ilmihii barayo marka macalinka relationshipka ugu fiican waa midka oo mutual respect oo xishmada ku dhisan oo macalinkiina ilmihii xishmada xushmaynayo oo macalinkii ilmihii degaysanayo iyo wixii fiican iyo wixii xunba ka kala ilaalinaya dhinaca kalena ardaydii inuu macalinkii uu u arko qofkii ugu soo dhowaa oo uu ku soo carari karo xataa xagga guriga haddee dib ooga dhacaan bannaanka inuu macalinka mar walba uu diyaar uu u yahay inuu asagii uu u yahay soft place ilmihii xataa inuu ilmihii kuu imaan karo markuu faraxsanayo markuu xanaaqsan yahay laakiin macalinka kan ugu fiican waa mar midka yaqaana ilmaha bannaanka markay kasoo baxaan oo riseska kasoo baxaan oo breyga kasoo baxaan oo bannaanka kusoo ciyaaraan markay albaabka istaagaan macalimiinta qaarkood kuwa ugu fiican oo aan arkay albaabka istaagaan ardaydu markay soo noqonayaan indhahay ka fiiriyaan hore ka garanayaan midkii faraxsan midkii xanaaqsan midkii soo ooye midkii naxsan intaba way garanayaan oo markiiba arrintii dhex gala oo ku dhaha wax yar ma kula hadli kara macalinka ugu fiican waa midka ilmaha fahma muxuu u baahan yahay marka bin aadan walbaba qofkii u roon unbuu wax ka dhegaysta macalin aan ilmaha u roonayn ilmuhu mana xushmaynayaan mana jeclaanayaan xiisadiisana way ku dhacay markaan soomaaliya joogna waxaa la odhan jiray macalinku waa wuxuu ku jiraa booskii waalidka marka sifooyinkaad hadda sheegtay waa sifooyinkii xitaa adigoo maaragtay western wadamada westernka waxbarashadaadi ku dhigtay haddana sifada ay welina siinayso macalinka muhiimadiisa iyo cilaaqada waa cilaaqadii subxaanallah aanu kusoo kornay markaanu yaran macalinku inuu yahay maqaamkii waalidka inuu taagan yahay oo markaa macalinku markuu iskuulka joogo mas-uuliyadiisu aanay ahayn keliya inuu cilmi ilmaha baro laakiin cilmigii nolosha muxuu ahaa dabciga wax walba oo dhan uu baro maasha allah
yani tan hadda inta jawaabtaadna siisay waxay noo gudbinaysaa su-aasheena kala ah yani waxaad inta aad sheegaysa ubax wuxuu ahaa macalinka yani yani sida uu saameyn ugu leeyahay ardayga inta aad sheegtay yani habdhaqanka macalinka sida uu saameyn ugu leeyahay ardayga marka waxaan rabay in aad bal wax nooga sheeg nooga sheegto yani aad gudaha nooga sii gasho ilaa intee ayuu macalinka saameyn ku yeelan karaa ardayga mustaqbalkiisa waxbarashadiisa iyo habdhaqankiisaba qof walbaba horta bin aadanka waxaa jira system oo psychology mid oo la dhaho bronfen brunner ba wuxuu sameey wax la dhaho ay u yaqaanaan maxaa la dhaha development ecological perspective anaa turjumaya afsuudishka waxaa la dhaha utveckling ecologisk theory oo ah qofka bin aadanka dhowr qaybood buu systems ee buu dhex gala waa microsystem iyo mesosystem iyo exosystem iyo chronosystem iyo macrosystem marka macalinka guriga iyo skoolka iyo xanaanaduba hadda waddanka aan joogno waa relationshipska ugu horeeya oo qofka bin aadanka ula kulmo hooyada iyo aabbaha iyo walaalaha iyo ayeyda intii kuu soo dhow waxaa kuu soo xiga skoolka iyo macalimiinta saasay ugaga dhowdahay dadka oo qofka bin aadanka dhisa oo wuxuu noqonayo iyo dabeecadihiisa iyo vaderinka maxaa valueskiisa dadka wax ku dara ama wax ka bedela waa waalidka kasoo kow macalimiinta ka mid ah waxaa ku soo xiga saaxiibayaasha marka saaxiibayaashaas haddaan loo sii soconin macalimiinta iyo skoolka aan ku ekaano skoolka waa waa social arena waa meesha oo ilmuhu gurigiisa iyo dhaqanka gurigiisa kasoo ko meesha kusoo xigta oo uu nolosha adduunka ku arkayo skoolaadku waxay matelaan dibadda waxa ka socda skool walbaba markaad fiirisid ilmaha dhigta waa dadka magaaladaas degan oo qofka uu la dhaqmi doono ama isbitaalka kula kulmayo ama bengiga kula kulmayo ama dukaanka kuwa gada ama kuwa tareenka wada dadkii oo dhan oo oo lasoo yaryareeyey baa meesha jooga so qof walba gurigiisii buu dhaqanka kala yimid macalinku marka wuxuu awood u leeyahay groupkan inuu cidu sida ugu wanaagsan uu u dhiso oo sidee mujtamaca hadhow ugula dhaqmi lahaayeen inuu tuso waxa ay ku fiican yihiin uu ka dhiso waxayna aad uga fiicneen ay ku caawimaan ilmaha macalinka wuxuu ku caawimi kara oo uu samaynayo xataa oo saameyn ku yeelanaysa long term self imagkiisa siduu asaga isu arko macalinka haddii cunug yar oo maalin kasta macalinka hadalkiisa uusan dhegaysan oo uu ka jeysto oo hadalka oo ilmihii kale markay dhibaan uusan waxba u qabanin oo uusan ka celinin oo uusan dhisaynin cunugii sawirka layaa u sarmeya sawirmaya qalbadiisa wax kalu gashanaya important ma ihi valuable ma ihi binaadanka kama tirsani qof iraba ma leh xataa haddii waalid fiican ay dhaleen oo dad fiican ay soo koriyeen oo guri fiican u ka yimid oo dad badan oo kale oo jecel ay yihiin macalinka inta kaluu ka dhisaya sida oo uu society-ga indhuhu ku fiirin lahaa macalinka ka caawimi kara ilmaha anaka waalidka wax kastoo u sheegi karna laakiin macalinkii qayb weyn buu ka qaata marka waxbarashada of course macalinka waaba shaqadiisiba macalinka hadduu cunuga usan wanaag tusin usan jacayl tusin usan soo dhaweynin usan u furfurnayn cunugii wixii suug ku bartay yani ilmaha hadduu interest gooni waa iska jiraan ilmo maasha allah eh oo iska adkaysanaya oo adkaysigooda resilient eh na way jiraan waanada way ilmaha loo fiirina inuu resilient yahay dhibaato walba ku dhaco kasoo kabsoomayo oo ka kacayo ilmaha qaarkoodna macalinka wuu burburin karaa iskoolka dhan buu nacayb ka qaadaya ilmihii kaluu nacaya environmentkii dhan buu nacaya marka cunuga markuu yar yahay haddii saas lagu sameeyo oo markuu soo weynaado haddana macalinka hal macalin kale saas ku sameeyo oo lagu sii wado mustaqbalkiisi cunugii ma fiicnaanayo marka waa intaas laga fikira macalinku waa qofka ugu muhiimsan hooyadiyo aabbaha kasoo kow oo sida noqon lahayd iyo waxaad noqon lahayd qofkii ku hagaya oo ku tusay jidkaad qaadan lahayd
runtii yacni arrin muhiim ayaa ka dhawaajisay waxaa jirta daraasad aan samaynay oo aan waraystay dhalinyaro soomaali ah oo yacni laakiin qaarkoodna inta waddanka inta ku dhasheen sweden ma badneen hal unbaa ku dhashay inta kale laakiin iyagoo yar yaraa la keenay waxay ka hadlaayeen yani macalimiinta saameynta ee ku yeelatay inaysan dareemin inay waddankan ka tirsan yihiin marka waxay ku tusinaysaa macalinka yani doorka weyn uu ka cayaaro ilmahaasee mustaqbalka ay noqdaan oo kaleeto
maasha allah waa waa door muhiima maasha allah iminka macalinka saameynta horta ilmaha ku leeyahay waanu aragnay ilmaha markaan iskuulka usoo dirno akhlaaqdiisa siday u saamaysaa macalinku siduu iyaga ula dhaqmayo
horta ilmuhu binaadanka oo dhan meeshuu tagoba qof kale boos kaluu ku leeyahay macalinka waa inuu fahma context social contextka cunuga uu ku jiro waxaa laga yaaba waalid badan baa markii loo yeero oo macalinku yidhaahdo cunugaada wuu ina dhibay lagama fariisan karo kanuu yeele oo waalidku ku odhanayo weligeyba kumaba arkin way dhici kartaa laakiin ilmaha markuu guriga joogayo markuu shan iyo labaatan kale qof uu ku jiro waa inuu siduu meesha oogu noolaan survival baa loo baahanaya meesha siduu oogu noolaan labaa la raba groupkan marka qof walba dabeecado kaluu la soo baxaya wax kaluu la soo baxaya waxay keenaysaa marka macalinka oo intuu ilmaha fiiriyo oo uu dhaho cunugan dabeecadihiisa ee akhlaaqdiisa waxaas baa idhibaya waa macalinka weli stiil kuwa aan sheegayo punctual perspective kale oo cunugii un fiirinaya aan fiirinayn maxaa kale individual problem cunugan maxaa ka khaldan unbuu fiirinaya wuxuu ka dhiga inay yihiin astaamaha cunugan tilmaama intuu fiirin lahaa maxaa keenay inuu cunugan usaan oogu dhaqmo ma fiirinayo contextka ma tusayo ilmaha marka adigu saan u dhaqantid adigii maxaa kuugu dhacaya kuwa kalena maxaa ku dhacaya macalinka oo punctualka eh wuxuu dhahaya waxbaad qasaysaa waxbaad kharibaysaa wax ma baranaysid marka cunugii wuxuu samaynayaa waxa swedishka dhaha help uplived prophecia wuxuu samaynayaa sidii lagu tilmaamay waa inuu marka u noqda hadda jaar quality kalaa la siiya cunugii ani haddii maalin walba lagu ah ubax waad dhib badan tahay maalinta dambe iska dhib badnaan haddii kale imaba arkayo marka ilmaha siduu attention ku heli lahaa unbuu samayn haddii shan iyo labaatan arday ay yihiin hadduu og yahay hadduu qaqayliyo miiska fuulo halka ka boodo macalinka attention buu isiinaya ilmaha ma kala ma kala uma kala socna attentionka positiveka iyo midka negativeka ee attention un own attention macalinka laga rabaa inuu u bedelo hadduu ilmaha uusan qabin maxaa la dhahaa hadduusan waxa maangaarka ee lagu tilmaamay uusan jirin oo wax ka dambeeya aysan jirin waxaa muhiim ee macalinka inuu horta asaga isku noqdo markuu ilmahan meesha imaado muxuu isu bedelaa maxaa keenay inuu ilmaha usaan oogu dhaqmiyo waa inuu fahmo waa inuu isku daya inuu fahmo hadduu intaas fahmo ilmihii wuu ka dhaadhicin karaa waan ku fahmayaa adiga ma ahan hadda kabacdi markaad soo gelaysid halkan ku fariisin wuu ka dhaadhicin karaa marka macalinkai mas-uuliyadda saarantaha ilmo walbaba haddii la sii daayo wax kastuu samayn karaa wax walba ka surtooba marka macalinka asaga awooddaas les ilmahan inuu bedelo hadduu macalinka cunugan dhib un ku tilmaamo oo xumaan un ku tilmaamo uusan fiirinin maxaa keenaya sideen ku caawimi kara maxaa khaldan xag oo cunuga aan gooni oga dhigo of course cunugii wixiibuu iska dhaadhicinaya wixiibuuna noqonaya hadhowna dhowr sanfaad markuu samee markii dambena de wuu ku tegaya
yani waxaan waxaan waxaan fahmay oo sida saxda ah in sida infacta aan ilmaha dabeecadiisu iyo akhlaaqdiisu inaanay saameyn weyn ku yeelanin macalinka sababtoo macalinku isagayta inuu marka hore eego ilmaha maxaa dabeecadan ka keeno isagu marka hore isxisaabiyo kadibna waxa dhibaya uu eego waa waa mid aad muhiim u ah runtii waxaan islahaa anigu inuunbay saameyn ku yeelan kartaa macalinka laakiin waxa weeye waa good news inaanay macalinka saameyn inay ku yeelata aanay ahayn marka marka dambeyn arday noqdo
yani basically sagal waxaa la dhihi karaa markii loo fiiliyo dhinaca aan punctualka ahayn maxaa ka khaldan sagal sagal maxay saan u yeelaysa dhinacaisa kale waxaa waye macalinka inuu u arko ardayda refrain from judging ha judge gareyn ilmahan instead waxaa noqota macalinkii wax dhegeysta cunugan muxuu ahaa ardaydan wacayo waa inaa noqoto macalinka dhaha maxaa situation kee jira maxaa xaaladdu maxay tahay oo macalinka intuusan dhihin cunugan waa kan iyo kan iyo kan maxaa jira waa inuu isdhahaa maxaa meesha ka socda midda kale waa in macalinka uusan u arkin qof cunuga qof situationka ka saaran situation ku jira waa inaad ku dhex fiirisaa ha isdhihin classroomkan ku jirna muxuusaan oogu dhaqmee maya classroomka uu ku jiro maxay saas ku dhacday maxaa classroomka ka socda
absolutely khaasatan haddii ilmahoo kale markaad waalidka la hadasho inuu yidhahdo waalidku annagu saa guriga kuma aha ilmaha marka waa inuu macalinkii uu fahmaa markiiba meeshan uu ku dhex jiro waxyaabo ku saabsan baa keenaya ilmihii inuu dabcigiisii bedelmo oo uu markaa fiiro gaara ilmihii u yeesho oo uu xanaan badan iyo aragti dheeraada uu siiyo
midda aan waxaan ku darsanaya waxa aan ka fahmay oo aan ogahay oo lagu dabaqi karo ayaa waxay tahay xiriirka waalidka iyo ilmaha ka dhexeeyo kale yacni si walbo cunugaaga waxa uu yahay qalqaali u yahay khaasatan markay yar yihiin oo kaleeto ama teenageka yihiin oo kale maaha cunuga maxaa ka qaldan inaa adiga dib isku fiirisid waaye yacni maxaa yacni aniga habkan ula dhaqmaayo ama cunugayga yacni adiga inaad dib isku fiirisid maana cunuga in qaladka la saara maa sida yacni xagga waalidnimada xataa lagu dabaqi karaa in loo fekero ma aha xagga ilmaha inuusan ahayn an action more than inuu reaction u yahay ha ha ha
cunugan waxa maxaa halka ka socda oo waxaan ka keenaya ilma baa jira guriga xataa qalqaali ku ah markay albaabka soo galaan duufaanin meesha soo gasha umalaynaysid dhib ma laha waa gurigiisoo meesha ku nafisi lahaa wuxuu raba ha qaso laakiin waalidkaas wuu oran karaa guriga markuu joogo waalidkan waxaa laga raba daacadnimo si daacad inuu macalinka oo la hadlo maadaama ilmahan caawimaad aad rabtid macalinkii waxaad rabtid inuu ilmahaada kuu jeclaado waalid walba wuxuu jecel yahay macalinka ilmihiisa jecel ilmihiisa in meeshuu tagoba ilmaha kan oogu wanaagsan inuu ahaado waalid walba oo maskaxdiisu shaqaynaysa uu asaas ilmihiisa kan oogu fiican iyo waxa oogu fiican adduunka meesha oogu fiican iyo aakhira meesha oogu fiican ilmihiisa inuu u helo waalid walba kolleyba anaka muslimiinta uu jecel yahay marka waalidku waa inu uu diyaar uu u yahay runta inuu ka hadlo asagaba inuu dhaho ani classroomka wuxuu ka sameeyo inta adi ii sheegtay maayna waxba kuma dari karo laakiin anaka markuu nala joogo anaka shan qof baa gurigeena ku nool kaas iyo kaas iyo kaas anigu waa ku arkay hadda intaa ku aragto iskala hadli karna waxa kaloo classroomka anigu kama hadli karo
waa mid muhiima inay waalidku ogaadaan runtii inay sidaa macalinka ugu sheegi karaan mararka qaarkood xitaa macalinkii hadduu yahay maclimaanta binjualka iyagoo eegaya ilmaha keliya haddii ilmahaaga macalinka uu kuu yeedho waalidiintana dhegaysanayso dhan oo lagaaga sheego dabciyo aanu guriga ku lahayn inaad ku celisad macalinka aad adiga tidhaahda maxaa ka keena ilmuhu markaasan inuu u dhaqmo guriga xitaa haddaanu macalinku markaa feejignayn waa su-aal isaga kusoo noqonaysa sababtaa inta badan waa way sahlanta in waalidka la eedeeyo oo ilmihii la eedeeyo oo ilmihii markuu guriga yimaado la ciqaabo oo la yidhaahdo waxbaad samaysay khalad baad iskuulkii ku samaysay isagoon la eegin yacni maxaa ka keena marxaladaha uu ku dhex jiray iskuulka
yacni ani waxaaba xasuustaaba anigaaba lay dhaxayba cunugaaga waa hadal badan yahay galaaska dhexdiisa saas marka lagu dha ubax waa ogtaa dhowr jeer aan ka wada hadalnay waxaa u malaysaa ilmo isku dabeecadda inaan haysano marka maxaa la yidhahdaa markaasa waxaan dhahay aniga hadal badnidaas ma ogi laakiin galaaskan soo fariisanaya ayaan dhahay galaaskan soo fariistay yacni galaaska markaan soo fariistay waxaan aan isku dayay bal inaan fiiriyo habka galaaska loo dhaqmayo marka waxaan arkay kayga casharka dhaqsuu dhameeyeyba marar hore galaasko dhan wuu ka hormaray marka macalimadii waxay sugaysaa kuwa kalena inay dhameeyaan marka aniga maalintaasa besa ugu filan markas waxaan ku dhahay wax makuu sheegaa sababta u hadlaya waxay tahay casharkiisa si waa dhameeyey hal beeja u dhiibtay ardayda ardayda isku wada level ma aha kayga wuu dhameeyey marka maadaama uu dhameeyey asxan waxaan dhahay wax adag u dhiib ama waxaa u diyaarsaa markuu dhameeya mid kale hoosgeliyaan dhahay mid kale haddana hoosgeli mid kale haddana adiga waxaan dhahay haddaa rabti inuu kaa aamuso haddii kale maxaa sameeyayaan ku dhahay ani macalin ma naqanayo yani laakiin waxaan arkayaan ku dhahay actionka uu samaynayo waxawaaye casharkii u dhameeyey so yacni marka tan hadda waxay ii dhiibaysaa su-aasha ku xigta oo ah sidee marka oo ah yacni inta muhiimadda aan ka leenahay bodcastigan yacni waxaa laga yaabaa inay dhegaystayaashan isweydiiyaan maxaaba macalinkaa ka hadlaysin macalimiin maa dhegaysana ma waxaan u soconaa waxay tahay hasideen ku wanaajinaa yacni xiriirka macalinka ama xiriirka iskuulka iyo guriga because muhiim waayo labadaba inay isla shaqeeyaan marka su-aasha haddaan ku weydiinaya waxay tahay ubaxay waa sidee xiriirka wanaagsan yani xiriirka wanaagsan ay lahaan karaan macalinka iyo waalidka maxaa maxaa la dhihi karaa
waxaa ka horeeya xiriirka wanaagsan oo waalidka ilmihiisa
sax
sababtoo ah marka ilmahaada skoolka u dirtid adigu lama socotid ma joogtid waxaa laga rabaa ilmahaada markuu kuu yimaado inuu kuu sheego wixii dhacay wixii fiican iyo wixii xunba haddii khalad uu soo galayna dee hadalku xataa waa khalad ardayda looguma talagelin classka haddaa shaqadaada dhamaysa xitaa waa dii karta waa dhameeyey khasab maaha inaa hadasho taasba waa edeb daro yani wax loo fiiriyo way tahay macalinka khaladku ka socda ma fahmin cunugan dhaqso shaqadiisa uu dhameeyo maalin kasta kasoo calaacanaya khaladka xagga macalinku jira laakiin ilmahana waa in la bara sababto ilmaha waa process haddaa shaqada dhaqso u dhammaysid macalinka waa inaa u sheegto marka cunugga haddii u imaado maanta waa lagaa soo dacwoodo waad qayliso waad hadashay dadkii oo shaqaynaya macalimadii waa soo hadashay cunugga waa inuu kuu sheegi karaa haa hooyo marka hore waan shaqeeyey shaqadeedii markaan dhammeey dee waxaa qabtaan waana waan iska sheekay laakiin ilmaha kale ahoo ilmo qaarkoodna waa sababtay u hadlaayaan waa yaqaaniin kuwana maba ogaba يعني و تاسان اوغين نفتر كيسا مو اوجيدا وانو دي كراني واو اسكا هادلا اونا اي جاست لايك توكينج تاس وايا واو اسكا هادلا بحنكو اوغا ها marka taas waa arrin gooni ah marka waalidka iyo macalinka marka ugu horeysa waa in ay isku fikrad ay jirta meesha maxaa loo socda cunugan wanaagiisa siyensku la shaqayna maxaan guriga ka soo caawima adiguna seeskoolka uga caawimaysa waalidka runtii classka macalinka mas-uulka eh mar walbaba haddii cunugu hadlayo haddii cunugu orordayo skoolka mas-uulka eh sida u xalin lahaa arrintaas waalidka mas-uulka ma aha waa xaqa ilmaha uu leeyahay anbasninger in loo sameeyo ama class yar la geeyo ama macalin extra la keeno ama goos kursi gooni la fariisiyo ama dhegaa waxaa lagu xirto haddii let easily distracted uu yahay war walba raba inuu dhegaysto taas waa goon laakiin midda ugu muhiimsan waxaa waaye oo aan anigu markaan macalimadda aha aan ogahay waalidka ina markiiba aadan macalinka aadan ku boodin hadduu wax kuu sheego inaad dhegaysatid adoo xataa ilmahaadii kuu soo sheegay wixii jira oo aad og tahay macalinka waa inaad dhegaysataa waa inaa qof walba wuxuu jecel yahay qofkii dhegaysta oo warkiisa maqla markaad dhegaysatid inaad ku tiraadid okay waad mahadsan tahay gurigaan tegi waan la soo hadli beritaan isku soo noqonayna marka wax soo ogaado sidaan u xalin lahayn waa inaa plan u jira waalidkeena anaka reerahayaka waxay u badan yihiin hadda waddankan anigu soomaaliya kama hadlayo waddankan in macalinka hadduu la soo hadlo ilmihii oo xitaa maqlaya inuu dhaho waar naga tag wuxuu waa cunsuri maanta macalinka kiiba isoo wacdan oo tiiba isoo wacday maantao dhan calaacalkeedan ka joogi weyn ilmuhu wax ka caqli badan male already waxaad tustay adiga waalid ahaan inaadan macalinka xushmaynayn adiga waalid markaad tahay dhinaca macalinka waa inaa ilmahaada u jirta dhinaca kalena waa inaa mar walba ilmahaada la jirta waa inaa ogaata marka ilmahaada la jirtid iyo marka aad caawimaysid macalinka markaa la jirtidna ilmahaadaad caawimaysa marka ilmahaada la jirtid dhinaciisana warkiisa aad dhegaysidna asagii baad caawimaysa mar walbaba ilmahaada wixii u fiican baad ka shaqaynaysa marka waxa ugu muhiimsan waalidka marka wax loo soo sheego aan la horboodin macalinka maxaa ka wada muxuu sameey aadan defensive aadan noqonin difaac ha gelin horta dhegayso laga yaabo wax macno leba inuusan ahayn oo wax si fudud lagu xaliyo ay noqon karto saas oo kale ha maya shaqadiisii buu dhameeyey warqado extra oo in la siiyo shaqo extra la siiya waa wax fudud dhinaca kale marka inaadan noqonin waalidkii oo ilmahaadu markuu wax kuu soo sheego ama waxba soo sheeganinba macalinka keliya dhegaysta ma noqon kartid waddanka aan joogno sababtoo ah maxaa muhiim ah oo saamaynta haddana macalimiintu ilmaha hadhow ku yeelanaya bay ka mid tahay ma waxaad rabta ilmo skoolka taga oo aamusan oo wax kasta lagu sameeyo oo bahdilan qof weyn oo bahdilan buu noqon sanado badan bay ku qaadan inuu qalbadiisa uu soo tooso mise waxaad rabtaa cunug oo dhisan oo aad adigu soo dhistay oo xaqiisa dhacsan kara oo iska celin kara ma u baahnid ilmo macalinka caaya laakiin oo sheegan kara wixii jira oo verbal eh oo sheeganaya wixii dhacay ilmahaas baad adigu u baahan tahay weligiisba waxba yuu baran weligiisba hadduu rabo bitigna yuu kala soo tegin laakiin qofka markuu dhisan yahay oo shaksiyadiisu ay dhisan tahay oo qalbadiisu dhisan tahay hadhowba wuxuu rabo samaysan kara marka aniga ani taas waa fikradayda ani markaan macalimad ahay waalidna marka ahay taasaa aaminsanahay marka waalidka macalinka ilmaha ayaku u dhaxeeya laakiin qofka ugu horeeya oo ilmaha muhiim ee u yihiin waa waalidka macalinkan markay u badato anigu waan la hadla waalidiin badan markaan ku dhaho saana aragne waxaa lagaa ma ma arkin markay soo kaxaynaan cunuga ayaku walaaluushaya nanac baa la siinaya waa lagu aamusinaya annaka nanac ma siin karno waana qasaya marka soo maahan sida lagu sasabi jiray ma hayno laakiin waalidkaas oo kale anaka aniga naftirkayga waa dhihi jiray waxaad xasuusata baan oran jiray ilmahaada markay u badato laba sannadood baan hayn anigoon macallin u ahaanin adigu laakiin labadiina qabrigii qofkii u horeeya markaasaa kala haraysiin marka armaad ka soo fikirta oo sidii daacadda aan iskula hadalna oo ilmahaada aan caawinno marka taasna way jirta marka waalidka waa inuu ilmihiisa daacad u yahay daacadnimadu waxaa way inaadan khaladaadkiisa aadan u qarinin u ceeb astuur kama wad intaa tarumbeeto qaadatid magaalada dhan kusoo faafisid haddaa rabtidna samaaday ku jirtaa laakiin yacni wixii iskoolka iyo meelihii lagugu haaya macalinka sideed saacadood buu ilmahaada kuu haaya ma qof sideed saacadood qofkaad adduunka ugu jeclayd intaa u geysay miyaad cadowsan haddana
maasha allah iyado adigoo taataabtay iminka macalinkiiyo cilaaqadda macalin ahaan maxaad waalidiinta ku leedahay macalinku inuu ka filanayo yacni qualitiska macalinku uu ka filanayo waalidiinta gaar ahaan toos maxaad ku waanin lahayd in laga fisho
waalidka waxaan anigu oran lahaa ilaa markuu ilmahada sanad uu jiro baa waddankan hadda xanaanad baa la geeya inteena badan sanad markuu gaaraan geyna markaan sii wadno warkuwa kusii dhurna aan ku dhahnaa yaa lagu taabanin yaa lagu riixin musqushaa kaas yaa la yeelin markuu soo noqdo maanta o dhan warkaasaan kusii dhurno intuu yar yahay haye haye haye haye hadhow ilmihii kan iska celi macalinka hadduu hadal xun ku dhaho inoo soo sheeg wixii aad baraysay hadhow guriga markuu kusoo noqdo meel buu ku tijaabinaa soo maahan marka waxaad xasuusataa ilmahaada siduu adiga kugula hadlayo guriga waxay u badan tahay xataa macalinka inuu oola hadli karo marka waalidka waxaa fiican inuu fahmo waalidka fiican waa waalidka fahmaya ilmahayga maxaa u fiican waxaa ka mid ah horta ilaahay baa abuuray wixii ilaahay ku abuuray adigu horta kama bedeli kartid laakiin waxyaalo badan baad ku dari kartaa waalidka macalinka wuxuu filanayaa waalidka isaga wada shaqayn inay ka dhaxayso labo dad qof oo iska soo horjeeda ma aha labadeena wada shaqayn baa naga dhaxaysa yaan u shaqayna labadeenaba ilmahan oo adigu waalidba kow ay kuu tahay muhiim ah marka anigu waalidka waxaan oran lahaa oo ugu muhiimsan ilmahaada waa inaad xiriirka aad la leedahay oo u fri uu kuu dareemo wixii fiican iyo wixii xunba uu kuu soo sheegi karo adiguna aad u dareentid macalinka feedback inaad siinaysid aadan u arkin critique inaadan ooga dhigin inaa xataa daawacda ku tiraadi maanta ubax baa ii imaatayo waxay igu tiri klaaska maanta macalimada saanyo saan bay yeeshay laakiin dee ubax qaybteeda teeda unbay kasoo hadashay sidai aragtideeda ee talow maxaa dhacay ma ii sheegi karta macalinkii marka kuma arko in asagii critisaar garaynaysid wuxuu u sheegtay un qoftan baa soo sheegtay laakiin perspectivekeedi weeye fiiradeedi weeye laga yaabo wax kale inay dhaceen ayna sheegayna macalinka marka qaybtiisiibuu kuu sheegay adiguna markaas marka waxa odhanaysa haddaan fahmay marka whole the whole perspective baa hadda haystaa holistic perspective baan haystaa hadda waan fahmaya waxaad ka hadlaysin markaas seen u caawina ubax maadaama waxaas ay sheeganayso maxaan ka qabanaa maxaad rabta inaan anigu kala hadlo adiguna maxaad kala hadlaysid shaqadii waa in lakala qaybsado waddanka aan joogno siiba shaqadii waaba lakala qaybsaday macalinka macalinka shaqada keligiis ma qabto waalidkaa la qabta hadda adigu qabanin intaas haddaa macalinka xiriir fiican aadan la yeelanin adiguna maalin kasta cilaaq baad ku jiraysa ilmahaadina rafaad baa ku dhacaya hadhowna sida dadka inta badan ooga baqaan waxa ku oran macalinka haddaa la murantid ceyrtaa laigu dacweyn oo askartaa lii sheegi oo waa laiga kaxaysan waxaas dhan intaa gooni iska dhigtay tartiib macalimiinta ha loola hadlo warayso ilmahaada hortiisa ha waraysanin macalinka hadal badan oo kulul ha oran hadduu kuu soo sheego ka qaado kasoo kusoo seexo arrintaas soo seexo soo fikir usoo qayil waxaad oran lahayd kasoo fikir ha kusoo boodin haddaadan adigu aqoonin waxaad kula hadli lahayd de qof kale wac maxaan sameeya saas baa la yiri swedishka waxay dhahan ageray affect qofka biniaadanka waa waxaa waye waa natural waa wax nagu nagu abuuran ilmahaada haddii wax laga sheego inaad soo boodid oo difaacaad geshid ma ilmahaygii baa laga sheegay maya tartiib haddii laga soo sheegana dee waa ilmo waa la sixi kara waxaan dhagax kuma qorna waa la sixi kara wax dhib ma lahan marka waalidka waa inuu macalinka uu xushmaynayo oo ilmaha hortiisa uusan ku kritisaaraynaynin oo macalinka wuxuu ilmahaada ka soo sheego ilmaha weydi warayso la fariiso haddaa og tahay macalinka cunuga inay isfahmaynin waa inaa weydiisata macalin kale mana la fariisan karo isku fiicanin ilmaha sababto bin aadanka oo dhan isma qaadaan dad baa jira oo يعني personal chemistry-gooda aan shaqaynin macallimiintii ardayduna way ku jiraan laakiin macallinka fiican weligiis ma tuso ilmaha personal chemistry-giisa asaga haystas asaga qof weyn ah marka waalidka waxaa laga rabaa inuu macallinkana aad dhegaysatid laakiin ilmahaadana warayso runtu waxay u dhaxaysa wuxuu macallinka kuu sheega waxa ilmahaada kuu sheegayaan wax oo absolute truth meesha kuma jirto
runtii xataa waa taataabatay yani waa arin muhiim ah yani waxoo dhan waxay isugu soo biyshubanaysaa haddana hadaaye marka hore markaad hadlaysa qaybta hore wuxuu ahaa qofka yani macalinka iyo ardayga marka laga hadlaayay macalinka ayaa ahaa qofka yani ilmaha u turaaya ilmaha fahmaya ilmaha dhegaysanaya marka ay noqotana waalidka iyo macalinka markay noqotana waalidka ayaan u arkaa qofka mas-uuliyadda weyn saaran tahay inkastoo macalinka uu mas-uuliyadda ilmaha markay iskuulka joogaan ay tahay laakiin si xiriirkani iyo waxyaabaha laga filay waalidka inuu yahay maxaa la yidhaahdaa qofka muhiimadda weyn ay tahay yani si sax ma u fahmi ubax waa sax waalidka adigiyo ilmahaada ma kala dhammaanaysiin ilaa midkiin uu dhinto soo maahan macalinka laakiin macalin walba ilmahaada temporarily sanad buu hayn saddex san u hayn afar san u hayn mar walba qofkii loo dhiibaba waxaad ka filata ama wanaag badan ina imaanayn ama dhibaato ina imaanayso laakiin waa inaad diyaar u ahaata adigu waalid ahaan seen ilmahayga ku caawima si oo waktigan ay oga gudbaan oo macalin kale loogu sii gudbiyo macalimiintuna way wada hadlaan maantao dhan warka waa lasii gudbina marka adigu marka waalidka oo aan ilmihiisa wanaagiisa aad oga fikiraynin yani adikan waxaad u aragta inaa wanaagiisa ka hadlaysid laakiin saameyn badan oo dhaqankaaga oo ilmahada ku yeelanayo macalimiintu way isu kaa gudbinayaan probleemka ugu dambeyn adi waxba kuguma dhacayaan ilmahaada unbay wax ku dhacayaan
okay waa fahmay yani waalidka waa advocaatka ilmaha waa sax waa sax yani waa adiga hadda waad ka dhawaajisay oo ahaa waalidiin badanaa waxay ka baqayaan macalinkii ama inuu maxaa la yiraahdaa dad kale u sheega ama socialka u sheega ama wax u sheego yani waalidiinta cabsidaas ku jirto maxaa la dhihi karaayoo kaleeto yani waynu ogyihiin ilmihii ama macalinkii kusoo dacwooday ama maxaa la yiraahdaa ii sheegay waalidkaaba arka marka muxuu waalidkaasoo kale samayn karaa
waalidka oo wixii saxda ay samaynaya cid ku dacweynaysa maleh way jiraan dad loo dacweeye khalad dhacay way dhacda laakiin inta badan macalinka intuu iska baxo kiis aan jirin kaama samaysan karo dad badan baa ila soo xiriir waxaan kula taliya markay dhibaato dhacdo aad u aragtid dhibaato inay soo socoto ama dhibaataba ee dhacdo teleefoonadan macalimiinta loo diro inaan la dirsan waxaa ka fiican in macalinka haddii wax dhacan ku soo waco inaad ku tiraadid waad mahadsan tahay meel buuq e baan ku jira email ma iigu soo diri kartaa waa in warqadii black and white macalinka markuu kuu soo diro akhri si fiican u fahan adiguna jawaab ha u qayil haddaa rabtid asha ubax u yeero faadimiyo sagal saddexdaba u yeero ha kula qoran haddaa rabtid marka intaas samaysid adiguna warqadii waa inaad ku celisaa marka haddii meeting lagaaga yeero waa inaa markaad soo fariisatid mar kastaba notes baa la qoraya ma ogtahay meetingkii protocolka la qoraya wixii dhacay wixii laga hadlay dadkii jooge intaadan dhaqaaqin waa inaad ku tirada isi aan arko waxaad ku qorteen kuma diidi karaan sababto ah ilmahaagii baa laga hadlay wax oo sir ema noqon karaan maadaama ilmahaada laga hadlay adiguna aad ku jirtay marka weydii maxaad ka qortay i would like to see ha halkan waa sax halkan waa khaladan anigu kuma oran saasaan ku iska sax intaadan dhaqaaqin ilmahaada meeshuu joogo mar walba dabeecad degan waa inaad ku dhaqanta adoo macalinka adoo fadhida haddii ilmahaada wax laga sheegaad qaylisa oo waa cunsuri oo kaasuu yeelo oo ilmaygu necib yo kaasuu yeela haddaad tiraahdid dee adeeba cadow samaysanaya soo maahan marka waxaa lagu oran ilmahan wuxuu edebdarada u sameynaya ani hadda ilmuhu edebdara u sameeya kuma oranaya ilmuhu ilmanimo dhaqan ilmuu wata edebdara ma aha waa dhaqanka ilmaha inay wax khaldaan oo maanta oo dhan wax khaldaan oo la saxo laakiin maxaa lagugu turjumaya ilmaheeda waxay u edeb daran yihiin ayadaba edeb ma lahan adaa tusay laakiin hadda adi si degan oo systematic ah wixii ula dhaqantid meel lagaa soo gala ma jirto aniga iga hadda kula hadlaya shan jeer baa ceerta laygu dacweey markii lay dacweeyana dee naagta inta saas arrinta u fiiriso xitiraadda waxaan wax lasoo gudbiyo ma ah way khaldan yihiin maxaa yeelay sida ay ilmaha ka rabeen midka bahdilka aan ka hadlayo weeyaan marka macalinka siduu ilmahaada ka rabo markuusan helin oo ilmahaagina uu soo istaago oo uu dhaho waad khaldan tahay waligaa qaylo iyo buuq looma baahna iisoo dir unbaa la dhaha sababtoo hadhow black and white weeyaan anigana intaas buu yidhana intaas ugu jawaabay word of mouth kama fiicna waa la bedeli karaa labada qof markay isla hadlaan qofna suu yiri qofna suu fahmayso lama yidhaahdo ha hadalku waa la bedeli karaa laakiin hadday warqadda ay ku qoran tahay warba kama jiro
sida waana taad sheegaysidna waa sidee xeero lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan
maya horta communicationka emailka anigu mar walba ay supporto that hadal markay noqoto mar walba khalad baa ka imanaya halkan baa imanaysa kan buu yidhi macalimiinta weliba markay noqoto sweden wadamada aanu joogno badankooda especially sweden email iisoo qor markaad ku tidhaahda iyaga naftirkoodu ma jecla sababtaa emailku waxa weeye waxay dhahdaan waa liability waxa weye waa wax maaragta qofkii teeda kale emailka markaad qorayso qofkii xanaaqiisa iyo caydiisa waad ka magangelaysaa adiguna si kastood u xanaaqsantood u caytamaysid emailka waa lagaa magangelayaa emailku marka waa wax dabiici ahoo neutral ah waana muhiim dadkeenu emailka kuma fiicna laakiin wixii email iisoo qor xitaa haddii lagu yirahdo sharciya waxbaa dhaca email iisoo qor adiguna ugu jawaab waxaan u malaynayaa boqolkiiba konton malaa dhibaatadu way yaraan lahayd haddii layskula xidhiidhayo maaragtay si official ah macalinkuba markaad ku tiraadid email iisoo qor wuu ka fikiri wuxuu kuugu soo qorayo sababtoo cidna ma rabto evidence in laga daba cid rabta male
may jirto waxaan xusuustaan kusoo darayaa faadumaan la hadlay markaan sweden kusoo noqday macalimad tayada yar galaaska saddexaad bay dhiganaysa macalimad baa subax markaan fajirkii tukada tiiran iskuulkaan u dira bay ila soo hadashay waxay iila hadashay si aanan weligay arag macalin waalid ula hadla anna runtii horta waan xanaaqay been ma sheegayo laakiin waxaan ku idhi iisoo qor email baan ku idhi boolisiga aan sheegaysid iisoo qor email waxay igu soo celisay malaa toban daqiiqo ka bacda anoo dhar gashanayo isla dagoo tagoo dagaal tag ayay igu soo celisay waxay igu tidhi raalli ahow boolasigaas inuu jiraanu haysta ma jiro
oo waxaan jirin dee kugu socodsiin leed ha laakiin xitaa isma lahayn qofbaa intuu yimaado marka anigu warqad baanu qoray rectorkii waxaan ku idhi naagta aniga ixtiraami weyda anoo waalida ilmaha siday u ixtiraamtaa baan ku idhi adigu way ka bedeleen runtii gabadhii galaaska waa laga qaaday laakiin wax iga yaabiyey ahayd berigii hore ciyaalka waaweyn ay yaryaraayeen dabeecadaha maan arki jirin macalimiinta maaragtay samaysay in ay ama caytami karaan ama waalidka si xun ula hadli karaan may jirin waa waxay ugu cusbaabay ahayd marka muhiim wey horta qoraalka iyo deganaanta aad sheegaysid qofku inuu deganaan wax ku xaliyo
waxaan isleeyahay wax badan waan ka dhawaajinay su-aasha ugu dambeyso ayaan isdhihi lahaa in aan ka hadalno oo ah dardaaran ama wacyigelin aad siinayso waalidka iyo macalinkaan rabi lahayn aad noogu soo koobto wax bismillah waa sheeko dheertaas waalidka iyo macalinkaba waxay leeyihin hal goal goolkooda waxaa waaye ilmahan inuu qof fiican uu noqdo mustaqbalka oo qofka muslimka macalinka muslimkana dee xoogaa mas-uuliyad kalaa saaranaya waa amaana from allah subxaana watacaala marka taasna waa arrin gooniya laakiin macalinka generally baa laga hadlaya laakiin dadkana dhegaysanaya koleyba dadkeena soomaali weeyaan waalidka iyo macalinkaba hal hal gool unbay leeyihin goolkoodu waxaa waaye ilmahan inuu noqdo ilmaha dadka ugu fiican midkii dantiisa ka fikira oo dadkiisa wax u tara oo diintiisana wax u tara oo dalkiisana wax u tara intaas weeyaan marka waalidka iyo macalinka waxaa laga rabaa mar walba wada shaqayn oo mar walba xataa haddaa macalinka dhaqankiisa aadan ka helin iyo wuxuu yahay aadan ka helin inaadan iloobin marnaba ilmahaaga wixii u muhiimsan ilmahaaga your child's best the best for your child ilmahada mar walbaba maxaa u rabta haddaa macalinka aadu isfahmaynin adiga waalid ahaan mas-uuliyad waxaa ku saaran inaad ka fikirto ilmahayga sidee loola dhaqmaya markaan anigu saan u dhaqmo macalinka hadduu saa sheegaysid sagal hadduu adigii waalidba ku ixtiraami waayo inuu ilmo ixtiraamin adiguba waad og tahay laakiin laga yaaba ixtiraam darada in dadka qaarkood un loo dhigay gooni oo yacni maybe ajaanibta iyo muslimiinta iyo madowga iyo laga yaaba hooyo swedish ama aaba swedish inaanaan saas lagu samayn laakiin meesha skoolka waa institution dowladdaana iska leh macalinku waxuu rabo kama samayn karo waxaa kale oo muhiim e macalin walba inuu fahmo adigu meesha adaa imaatay cid kusoo khasabta male wadankan sweden macalimiintu ayaga shaqada dalbada meeshaad rabtaan aad ka dalban karta adigu adaa meesha imaatay nin nin durbaan dalbe cilaaq dalbayba maqli jirtay adaa meesha iskeen waxaan durbaan kaledaa dalbatay marka saa uga dabaalan leed saa ugu niikin leed ugu boodi leed adee ku jirta ilmahan laakiin dad baa keenay ilmahan haddii ilmo walbaba choice uu leeyahay hooyadiisu aabihiis gurigoodaba kamaba soo baxeenba sariirtiisu iska jiifi lahaa cuntadiisu cuni lahaa jikadiisu iska walwalaaqan lahaa maba isdhibeen baskool inuu imaado marka waalidka ilmahan mar walbaba ilmahan baa isku xira ilmahan maxaa u fiican haddaad aragta macalinka inuusan ilmahaada fahmayn waa inaa adigu ballan ka dhigata waad ku tiraada ilmahayga waan u jeeda xoogaa inay dhibaato ay jirto meel ay ka socotona ma garanayo adoo u jeeda marka inaan iscaawinna u baahannahay waqti ma ii helaysa macalimiinta kuwaasay ugu jecel yihiin sababta waxay ku arkaan inaad la shaqaynaysid dhinaciisa kalena waxaa weeye cunugaaga duubood waxat waa lagu soo wici adna taas diyaar u ah maantoo dhan waalidka la shaqeeya macalimiintuna way ciqaabaan maantoo dhan inay wanaag wadaan bay u malayna maantoo dhan waa laguu soo sheegi waxaan dadka kale loo sheegin waa laguu soo sheegi laakiin xumaan kama jirto marka waalidka horta kuwa wadankan jooga sweden waxaan kula talin lahaa macalinka mas-uuliyad baa saaran weliga ha ooga cabsan waa la i dacweynaya weliga ha ooga cabsan waxaa kaaga daran dacwada adiga lagugu samaynayo in ilmahaada lagaa bahdilo sababto macalinka dhaqanku ilmahaada tuso bay ilmaha kalena ilmahaada kula dhaqmayaan marka waa waxay noqonaysaa whole circle meeshaas kuma ekaanayso marka taas waa midda aan waalidka u sheegila waa inaad taas ka fikirtaan cunugan macalinka wuxuu ku samaynaya bay ilmaha kalena ku samaynaysa macalinkii baa jidka u furay
jazaaka allah khayr ubax yacni runtii waxa aad annagana waxbaan kaa faa'iidnay waxaana hubaa hubaal ah in dadkana dhegaysanaya waalidiin badanona dhegaysanayso ama ha ku sugnaadaan yurub iyo americaba ha ku sugnaadaan ama waddanka ha ku sugnaadaan wax badanoo muhiim ah ayaan maxaa la yidhaahdaa ay ka qaadan doonaan jazaaka allah khayr badan allah kaa siiyo waanu kusoo celin doonaa mar kale adoo weliba khibradaada nagala hadli doona insha allah maasha allah maasha allah dad yacni waa mowduuc aad iyo aad dadka ugu baahan yihiin inta aad sheegtayna waxaan waalidiintoo dhan waa inay is wada gaadhsiiyaan ayaan aad uga codsan lahaa kii kastee dhagaystaa inuu waalid wuu yaqaanaa uu gaadhsiiyo maasha allah mid baan ku dari lahaa markaad ka hadlayseen saamaynta uu macalinku ku leeyahay ilmaha buug baa jirta aan akhristay dhowr sano ka hor oo la yidhaahdo the man i think i know mike gile na yidhaahdaa sameeyey marka buuggaas waa british marka buugga muhiimadda macalinka buuggaas ugu soo koobay waa qiso non fictiona laakiin so importana xiisad baan ku akhristoon ku dhameeyo macalinimada muhiimadeeda buuggaasi si fiicanba waa buug aan ku waaninayo macalinka saarto inuu akhriyo marka aad ba u fiicnaaday hal su-aal baa markaa idin weydiinayaa qof walba ardayga nooceeyaad ahayd markaad yarayd faadimiyo ubax
haye ubax adaa lagu weydiin adaa lagugu bilaabay anigu horta waxaan ogaaday childhood trauma inay macalinimada ii geysatay waxaan ahaa markaan yaraa oo aad u yaraa qof aad u xirxiran oo aan guriga dadka reeraha dadka la sheesheekaysta maanan ahayn qof aad u xirxiran ba ahaa laakiin de iris what it is laakiin skoolka markaan joogo classroomka markaan joogo qof aad u edeb badan ba ahaa waa intaan yaraa laakiin markaan teenagerka ahaa waa ka oohiyey macalimiinta runtaa fiican waxaana ooga oohiyey dhaqso waxaan ahaa dadka oo justice compasskooda dhaqso uu furmay ardaydu waxayna fahmi jirin baan hore oo ka fahmi jiray marka macalinka iswaalwaalo oo iska dhidhiga khatar khatarta anaa soo jidi jiro oo soo fari jiri jiray qof kali badan waan ahaa waxbarashada laakiin okay baan ku ah markaasna waxayga iska baran jiray laakiin waalidkayga waa waalidkan kuu sheega haddii loo yeeri laladhiila ubax baa saas samayso waaba la yaabi lahaayeen maxaa yeele ani laba qof oo degan baa idhale hooyadii qof aad u degan bay ahayd hooyooyinka aad u dhaqayli oo ilmaha dilana ma ay ahayn aabahayna qof iska shaqaystuu ahaaye haddana qof weyn buu noqday dee waa sheeka gooni markaan ardayda ahaa marka taas wey marka hadda xataa markaan macalimadda ahay waxyaalo badan aanan u adkaysan baa jira markuu macalinka anoo koridoorka socda haddaan arko macalin cunug unku qaylaaca waan taga ilmaan garabka qabta waxaan ku dhahayo i think cunuga meesha inaan ka kaxeeya waa ka kaxeeya marka ma jecli macalimiinta oo awoodda isticmaala meelahaan ka imaanan macalimiinta aad bay powerkooda isticmaali jireen marka laima tuso marka aniga waxaan aaminsanahay inuu jiro qofka macalinka oo booska isku arka oo powerka leh iyo qofka leaderka ah ani waxaan jecla macalimiinta leaderska ah noocaas baan anigu ahay way jirta marmar aan aniguba go-aanka aan gaaray oo boos aan ka ahay meesha laakiin aan leader ahaadaba sababta leaderka waxaa macnaysa dadkiina waan dhegaysanaya ayagkiina waa i dhegaysanayna waxayna waa isla wadayna xataa anoo og inaan go-aanku anigu leeyahay weli waa soo dhaweynaya inay fikradooda keenaan caqligooda igu soo darsadaan marka arday xoogaa dhib badan waan ahaa markaan teenagerka ahaa kuwayga hadda aniga aan dhalin saddex teenager baa ii jooga runtii waan canaanta waan ciqaaba waan cesha laakiin intaan aniga ahaa unbay ahaa bay yihiin haddana kuwii oo loogu daray kuwii oo loogu daray waxaa rabtid sheego oo hooyana ku daba taagan tahay macalinkii soo hadlaba shan email ka daba qoraysa marka macalinimada taas ay keentay
waa fahmi karaa aniga runtii markaan yaraa dugsiga hoose dhexe iyaan dhigan jiray waa deganaa oo mala imaqli jirin laftarkeyga galaaska inaan ku dhex jiro iyo inaan ka maqanahay qof kale ogaa ma lahayn yani ma u malaynayo in la itabi jiray xataa because waa ma ogi fulayaan ahaayaan u malaynaya xataa waxaan xasuusta in laiba gabar ibaadi jirta xasuusta marka laakiin dugsiga sare markaan aan aan soo gaaray xaggaasay ugu taqaanaa si fiican sagal dugsiga sare markaan dhiganayay waxaan ahaa active hadal badan macalimiinta kusoo hadal celiya waan oona ka orn oona ka orda yani yani soomaali markaan joogno macalinku wuu ku bursanaya mugta xataa inuu ku diluu rabaa marka markuu gacan soo taagaba aniga bof maba joogiba marka noocaasaan ahaa marka waxay u eg tahay in laisku soo dhadhow yahay sagal adiga keenaa naga dhalaalisa kaaga waa inaa noo sheegtid
wallahi horta secondary-ga waan xusuustaa faadumo sidaan guriga ku nahay horta iskuulka kumaanu ahayn taa waanu isku wada raacnay laakiin primary-ga waa kasii darnaa anigu primary-ga ciyaalka bulyarkaan ahaa ciyaalkana waa u sheegaa waxaa idhahdaa bulyar baan ahaa marka bulinimada horta waa laga weynaadaa taas waa good news waxa weeye خبر في عمي ولا قوينا anigu waa ka weynaada ka weynaata may marka dugsiga sare anaa ahaa qofka oo fudfududaa adiga waa deganeed aniga waa deganaa dugsiga sare inaan anagu markaan guuninahay mooyaane waan deganaa laakiinse hadal haddii la yidhaahdo faaduma ahayd hadal faaduma ahayd marka iskuulka la joogay macalin kasta wuu yaqaano wuu la hadli jiray si fiican
detentionna waana la siiyo dhowr jeer anagu waaweyn
edab daro aan samaynanay ahayd
ciyaalku markay hadda noo yimaadaan aad dhibka badnayd waad ogta waxay marayaan oo dhan ilaa adba meesha waad soo martay moogta waad yaro garanaysaa maasha allah ubax waxa weye khayr allah ku siiyo aad iyo aad mawduucu fiican buu ahaa baaraka allahu laki waa faa'iido yani waalidiinta yaryar iyo kuwa waaweynba ma aragtay iyo macalimiin waalidiin waxaa jira muxuu ahaa iyagiiba naftirkooda shaqaale ah oo waxa aad u muhiimsan maasha allah
kheyr badan allah kaasiya mawduucanna waa sidaan ugu talagalnay yani waalidka inuu ka qaato the bigger pictureka oo ah yani mas-uuliyadda ugu weyn markaan hadda isku raacno yani markaan halhal baan hadda wixii mawduuci aad u kala dhigta ubax laakiin marka la isku raaco waalidka muhiimad weyn ayuu ka leeyahay xagga guriga iyo xagga iskuulkaba intaba marka kheyr badan allah kaasiyo kelimada ugu dambeysa ubax
waxaan un oran lahaa waalidka hadduu rabo qaybtaas inuu mar walba uu qaato waa inuu xasuusta mar walba siba ilmaha markay sii weynaaneen oo teenagerska noqoneen kuwa yareer wax kasta iska sheesheegaan waa ogtahay inta adigu kuu sheegeen ka badan bay macalimiintana u sheegaan marka waalidka naftirkiisa guryaha waxa aad ku samaynayseen xoogaa inaa asturtaan we don't need to know all the details wax walba soo sheegeen laakiin ilmaha markay waaweynaadaan wax badan waalidka lama hadlaan waa dabeecadaha teenagerska lagu yaqaano waanu soo wada marnay waad ogtihiin waa iska dudayaan way xanaaqsan yihiin saaxiibayaashood baa u muhiimsan marmar ma aragta in aad raadisid saad ku ogaan lahayd wixii meesha ka socda la hadal weydii haddaa maqasho ayako qof kale la hadla xoogaa dhegta taag warka wax ka soo dhur wax le ku soo tuur marka waalidka mar walbaba meesha ugu muhiimsan skoolka ilmahaaga in adigu xiriir la leedahay sababto adigo ilmahaada markaad isfahamtaan macalinkana waa isfahmaysiin xataa macalinka haddaa isfahmi weysiin meel walba haddii lagu dacweeyo xitaa oo la dhoo waalidkan iyo ilmahan waana dhibeen marka meesha ceyrta la tago for example ani waan tagay ilmaygana waan u kaxeeyey markay ku arkaan adigo ilmahaada relationshipkiinaba arkayaanba ma fahamta cunug saas u fadhiya oo oo xanaaqsan oo aan waxba samayn ani waan tagay iskoolkaa dacweeyey wiilashayda midkood wax oo aan sax aheenna waa lagu dacweeyey runtii marka waa teenager intaan hadlayna oo naagtii hadlaysay anagoo wada fadhina oo waalidkii iyo naagtii ceertii wixiiba wuxuu la soo baxay telefoonkiisii baa dhacay message baa usoo galay wuu soo saaray wuu fiiriyey markuu soo saaray af soomaaliba marka waxaan ku yidhi telefoonka dhig wuu qabtay jeebku ku ceshay ani marka intaas un baan iri wax kale ma oran naagtii baa usoo jeesatay waxay ku tiri yosir waan u jeeda adiga hooyada inaa hooyada aan respect garaynaysid waan ku arkay markaasa waxaa markaasuu fiiriya wuu yaabay asaga maxay igu aragtay markaasu waxay ku tiri waan ku arkayo markay ku tiri telefoon markay kula hadashay isla markiiba waxay kuu sheegtay anigu waxay kuu sheegtay ma garan laakiin waa iska fahmaya telefoonkiina inaad xariisid and am happy about it bay ku tiri meeshaakada meeshaba ku xirtaba marka waxaan ka wada ilmahaada teenager inuu yahay mar walba xiriirkiina ha wanaagsanaado waa la isku dhici runtii aniga kuwayga twenty four seven baa isku dhacana runtaa fiican maantoo dhanna waan qayliyaa maantoo dhanna waan daba carara laakiin way ogyihiin haddii wax dhaco ilmuhu waa inuu fahma inuu waalidkiisa ugu soo noqon karo oo gurigiisi mar walbaba dib iyo dheefba in diyaar loola yahay macalinkana ayuu idinka la faa'iidaysan macalimiintuna intaas way ka faa'iidaysanayaan
waa sax aad iyo aad ba u mahadsan tahay waa intii kelimadda ugu wanaagsaneed oo ugu dambeysay dhammaan dhegaystayaasheena waxaan leenahay wasalaamu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabarakaatu
thank you